Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Abdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen iyo Gudoomiyaha Golaha Shacbiga ee Baarlamaanka Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe yaa shidhigeen dhismo dekedda magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed. Madaxweyne Laftigareen yaa sheegay in dhismaha dekedda ay ka qayb qaadan doonaan ganacsato waaweyn oo qayb ka ah aan ku jeedin deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Saas oo kale madaxweyne Laftigareen ayaa sheegay in dhismaha dekedan muhiim u yahay guud ahaan Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay u galan doonaan dhaqaale la horumarin karo Koonfur Galbeed walibana baaq andiray shacabka gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Baraawe in ay la shaqeeyaan maamulka degmada.
maanta oo ay taariikhdu tahay soddonkii bisha juun bisha mey waxaan ilaahayna waafajiyey oon dhagax dhignay dekeddii caasimadda baraawo oo deked weyn oo caalami ah oo ganacsi ah waxaan maxay ahayday nala jiray oo dhagax dhigga qayb nagala ahaa guddoomiyaha baarlamaanka wafdigan tirada badan oo reer koonfur galbeeda oo labada heera dowlad goboleedka iyo iyo dowladda federaalkaba ka socdo xildhibaanada wasiirraba leh yaa maanta qayb ka ahaa dhagax dhigga dekeddan dekeddan dekedihii la dhahayay waxaa dhisaayo bangi iyo hay-ad iyo dowlad iyo midna ma aha dekedda waxaa dhisaayo ganacsato caalami ah oo ay qayb ka yihiin dadka reer koonfur galbeed nin walba oo oo diyaar ahna wuxuu ka noqon karaa sheerkiisa laakiinse dekeddii aan bilaabaynaa meel fiicanayna noo maraysaan waana bilaabanaysaa mar dhow insha allahu waxaan u mahad celinaynaa cid kasta oo gacan naga siisay sidaasoo kale hay-adaha amniga oo shaqo fiican ka qabtay maamulka gobolkii degmada oo ayagana u diyaargaroobay intaba waa ku mahadsan yihiin waxaan kaloo u mahad celinaynaa dowladda federaalka ugu horeeyo madaxda ugu sarrayso guddoomiyaha baarlamaanka oo qayb ka ahaa shaqadan quruxda badan oo soo qabannay asagana waa u mahad celinaynaa inta dhimanna waxaan jecelnahay hadduu ilaahay yidhaaho inuu uu nala dhammaystiro aad iyo aad aa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu